bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal maalin wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ganacsiga eeraadiya isnaa muujada sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis oo maalin walba oo sniin ah aad kala socotaan barnaamijka ganacsiga oo aan mawduucyo kala duwan ku weydinno bulshada ganacsatada magaalada juwaar ee caasimada dowlad goboleed hirshabelle kuna saabsan ganacsiga mar kale kulanti waxaan dhegeystayaal barnaamijka ganacsiga raadiya isnay toddobaadkii mar maanta kulasniin ah ayaad ka dhageysataan mawjada raadiya isnay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis toddobaad walba waxaan kaga hadalnaa mawduuc gaar ah iyadoona maanta aan ku eegi doonno ganacsiyada loo yaqaano waratada kuwaasi oo laga helo hareeraha laamiga ama suuqyada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxa ayna iibiyaan agabyo kala duwan bulshadanu saa'id u isticmaalaan waxaana ka mid ah agabyada siyaasida tusbiixda ookiyaalada toshashka suumamka iyo qaar kale oo badan ganacsiyadan yaryar ayaa ah kuwa inta badan guulaysta iyadoona ay jiraan dad horey u soo ahaa jiray waratada haataana dad ganacsato xaruumo waaweyn ku leh gudaha ama suuqyada magaalada jowhar waa hagaag dhegeystayaal sida hordhaca barnaamijka aan ku sheegnay toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegi doonaa ganacsiyada yaryar ee loo yaqaano waratada haddaba barnaamijka ganacsiga maanta waxaan ku wareysanay ganacsatada waa kuwaan qaar ka mid ah iyaga oo ka waramaya suurtagalnimada iyo sida ay noloshooda ugu maareeyaan
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
markar kusoo dhawow raadiya isnaay adigoo magacaad noogu bilaabayo iyo ganacsigan goorta aad bilowday maasha allah waa mahadsantihiin booqashada aana soo booqateen ganacsigan waxaan bilaabay anigoo shaqola'aan ah oo meelaha iska soo socono ayaa marka dambe aan fikirnay fikirkayni waxaan ka dhalinay in aan shaqaysano shaqadayna waxaan ku bilaabnay adiga saddex sano ka hor aan bilaabnay alxamdulilah haddana waa adiga shaqadii waa sii wadnaa maasha allah waa waxay noo maraysaa xili aan waxaan taaganahay aan dhahnaba mar hore maxaa oo shalayna waa xaaraana aan taaganahay mar hore maxaa u bilaabi weysan camal oo iska socotay meelaha marka sidaas baan u shaqaysanahay waa tahay hal abuurka ganacsi ee aad samaysatay ee nuuca uu yahay bal u sharax bulshada Een, hal abuurka aan macnaha aan sameeyey oo shaqadayga ah waxay tahay een, electronic electronic elect- eh, electronicna waxaa la dhahaa macnaha een, waxyaabo badan oo laisku ke- keenay sidii een, ookiyaalaha kale sidii saacadahoo kale sidii een, tooshashkaoo kale sidii qoofilidoo kale sidii suumankaoo kale sidii sagsaamankaoo kaleente adiga wax een, cisjarka saliidda een, shanlooyinka adiga wax kastoo markaas waaye oo tafaariiq loo gadi karo oo bulshadana ay u baahan tahay waa tahay inaad bilowdo ganacsigan ma mid maskaxdaada ka timid ah oo mase waa mid ee, lagugu dhiirigeliyey Een, maasha allah waa horta een, kheyr ilaaha siiye waa liigu dhiirigeliyey waxaan igu dhiirigeliyey yar aan saaxiibe ahayn oo la yiraahdo magaciisa een, cabdi muuse oo marka ay igu dhiirigeliyey dhiirigeliskaasna waa ku mahadsan yahay isagana kheyr ilaaha siiye waa tahay inta aad bilaabin ganacsigan iyo haatan oo aad ku guda jirto ma jiraan wax farqi ah oo u dhexeeyo Een, haa faqri weyn ayaa u dhexeeya markaas waxaan ahaay qof markaas waaye oo markaas waaye waxba aan haysanin oo oo markaas waaye in oo een, meelaha oo iska soo socdo mise ahaan een, iska jiijiifo kaleente laakiin hadda waxaan ahay qof oo hamigiisa oo wasii dheer yaho see wax ku qabsataa see intaan een, in kasii dheer ah u gaartaa hamigaas qof leh ayaan ahay hadda waa tahay qof dhallinyaro ah in uu samaysto hal abuurkan ganacsiga ah iyo in uu bannaanka iska joogo maxaa farqiga u dhexeeyo Een, waxaa faqri oo u dhexeeyo qofka hadduu iska socsocdo oo jeebkiisa marin yahay xaba ma haysamo balse laakiin haddii uu shaqaysto oo meel inta fadhiisto uu shaqaysto oo ilaahay oo tabakalo markaas waaye een, wax baa soo galaayo markii wax ay soo galaanne wuxuu ku fikirayaa si hore ugu soco lahay marba haddii qofku wax ay jaabkiisa ay soo galaan woo shaqadiisa hore uu sii wadana oo uu sii wadi karaa laakiin hadduu waxba haysanin waxuu sii wadi kara shaqo abuur ay ma jirto waa tahay bal waxaa noo faahfaahisaa ee, waxyaabaha aad ka ganacsato iyo qiimaha aad ka siiso bulshada Een, bulshada horta aniga waan u dhimrinaa oo waxyaabaha qaar oo adiga meelaha aysan kasoo oo gudaha hadday galaan oo jimladoo kale oo lasoo gato jimloo kale meeshii waxay ugu qasbanta aniga waxaan kusoo qaadnaa jimlo ama laba darsin ha naqato ama hal darsin ha naqato ama nus- nus darsin ha naqato waxba tabartana sidee ay tahan usoo qaadanaa marka aan soo qaadana ayagana waxaan ka siinaa tafaariiq nus doolar hal doolar laba doolar shay walba markaas waay waxaan ka raadinaa sinti si anigana waxaan ugu helno oo bulshadana ay ugu fududaato haa faahfaahin haddaan ku siiyane Een, sida adiga ookiyaalaha oo kaleente waxaan gadnaa hal doolar sida qufilidoo kale waxaan gadnaa mid hal ibar mid hal doolar mid nus doolar aan gadnaa sida een, barfuunadoo kaleente hal doolar cataradoo kale hal doolar soolaradoo kaleente lix doolar Een, mid saddex ibar la gado adiga een, suunkoo kale hal doolar adiga bitiri tooshaa u yar hatee waa lagaa gadaa xabash hasha xabo laba kunoo jibin soomaali waa tahay dhallinyarada maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada waxay waxaan ugu baaqayaa inay iska daayaan een, caajiska iyo fadhiga iyo derbi fadhiska iyo een, een, taleefon fiirsiga waxaas inay iska daayaan ay shaqaystaan aan ugu baaqayaa
dhallinyaradooda ay shaqo maamulkan waxaan ka codsanaya inay dhalinyarada ayagana shaqo ee hal abuur ay u sameeyaan ee shaqadooda ay ku dhiirigeliyaan marka hore kusoo dhawow raadiya adoo magacaada ku bilaabay waa dhawahay magaceeda cumar macalin mukhtaar oo jooga magaalada johor oo ka shaqeeya ganacsiga yarowga hal abuurka ah oo banaan waratada ah waa tahay ganacsigan gormaad bilowday ganacsigan waxaan bilaabay laba kun labaatan saddexdii ilaa hadda waa wadaa alxamdulilah wax hadda oo dhib oo ku qabo ma laha nolol maalmeedkeeda waa ka helaa waa tahay ganacsiga inaad bilowdo maskaxdaada mee ka imaad mase lagu dhiirigeliye maskaxdeydana waa ka imaaday dadkana waa igu sii dhiirigeliyeen marka waa liigu soo dhaweeyey khayr allah siiyo
waa tahay waxyaabahaad iibiso maxaa ka mid ah waxaan iibiyaa jaajarada teleefoonada lagu dabeeyo oo soolarka loo isticmaala iyo tooshashka oo batiir la gelinaya iyo ookiyaalaha iyo suumanka ayaa iibiyaa waa tahay qiimaha la iibiyo ganacsiga aad hayso bal inooga faahfaahi
wallaahi qiimaha la iibiyo marna wax waa ka helnaa marna macnaha ee lafahooda ayaan ku bicinaa marka si aan macnaha dadka oo macaamiisha ah oon sii wadano marka oo ganacsiga inuu sii socdo marka waxyaabaha qaar ma isku celin ookiyaalo oo kale adiga waxaa lagu soo qaadaa ee, point point fefa lagu soo qaadaa ad labaatan kun hal doolar siin ku aragnaa garanaa si oo macnaha nolol maalmeedkeena oo ugu sii raadsano saas ayaan kusii wadnaa marka suumuka oo kale ayagana sidoo kale waaye hal hal doolar labaatan iyo shan kun sii ku aran sidaas ayaa galnaa jaajarada sii u kale waxay siihiin jaajarkan oo kale hal doolar ayaan gadnaa marka adiga shii walba qiimo adiga wax oo waxaan ka raadinaa oo nolol maalmeedkayna oo kusii maarin
waa tahay faa'iidooyin ma ka heshaan ganacsiga intaad ku guda jirto marka khasaaraha iyo faa'iidada aad ka khasaaraha iyo faa'iidada inta aad ku jirto ganacsigan yaa ku badan
والله خسارة لا إنه يرتا دي توش ولو شقي واي مو خسارة كلا هذا مقابنا ومعناه أو أوكي ما أدري لكن توش ولو شقي واي جاجر شقي واي تقاس يا أنا خسارة ما أدري وقت لو خسارة مقابنا ملا waa tahay imise qoysaad ka maraysaa nolosha ee, ganacsiga
هذه أنا المهيد اللي واي وحكى لو قمار يا ملا
waa gartay maxaa ka codsanaysaan marka ee, maamulka
maamulka waxaa ku codsalahay in mataqaanaa ganacsigeena dhiirigelin uu sii sameeyaana ay macnahana sii dhiirigeliyaana sidaas ayaan ku codsalahay walaalahayn waaye marka meel kasoo joogaan oo waa salaamaya
markaan waxaan soo dhaweynaya mid ka mid ah macaamiisha ka iibsanaysa cali ganacsiga waxyaabaha uu iibiyo marka hore kusoo dhawow iyo waxyaabaha aad ka iibsanaysa bismillahi rahmaan rahiim anuu ay maqaay cali xasan ee isbiku ku gadaday isbiguna alxamdulillahi rabbil caalamiin inanka wardi on gadaday hase yaatee meesha dhawayay dhaanyarada jalka saakuraa wey alxamdulillahi shaqada haddii abuurka oo lankan dhaanyarada abuurday oo kale ini abuurdo id idin dhaanyarayaan ka rajeeya insha allah ilaah idin sheey waay faa'iido badan aa ka jarta dhaanyaro haddii lankan soo mataana xoogsha inin maardo damaco shaqo weyn ka jirta dhalinyaro marka kawaanaya inay shaqo xoogsadaan dhabarsho mataanay murug soo maaradan oo shaqaysaan mataan ku codsaya dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta roogaan waa tahay waa tahay ee, hadda maxaad ka iibsanaysaa een, cali waxaa ka iibsanayay tusbaxaas tusbaxaasaa ka iibsanayay waa tahay imisoo kaasii hal dollar waa tahay dhallinyaradu in ay samaystaan hal abuurka ganacsiga maxaa tala ah oo aad u jeedinaysaa waxaa u je- ma jeediyey dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta roogaan inta mataan ganacsiga edan kanuunaan oo murug soo maaraan wadada soo warsku saarada ayaan ka shaqeeya yaa mataan aan ka sheegaa waa tahay dhallinyarada in shaqo abuur loo sameeyo ama ganacsiga ay ku biiraan ka bulsho ahaan sideed u- a- ku aragtaan lankii walla sii kor oo ka shaqaysada in la garab qabdo oo ka shaqaysada eedeeda saan dhawaaye kan kale walhaashado in walaashi alxamdulilah badan ka shaqaysado ka hamaalad eeda aan ka shaqay mataan ayaan rajaa insha allah insha ka dayidaan dhalinyaro walaalasha magu soo maarda xoogsaa kii gar- dharka garabka saaradaw kii alxamdulilah miis og furdaw kii alxamdulilah nooc kastaba ha ahaadoy eedeeda saan dhawaaye dhalinyaro ma kala sh- kala- ka- ka codsadey inay shaqadan oo kale abuuraan oo shaqaysa eeda mataan ayaan ka kan waanaya
Een, marka hore kusoo dhawow adigoo magacaada noogu bilaabaayo ee, ganacsiga aad hayso iyo wakhtiga aad bilowday nooga sheekay waa dhowey walaalkay maqaay maylaray aliw ibdu xuseen lama si nacmala ka shaqeeyahayn may ku ardeen marka saasa jawgay waa tahay ganacsigan goormaad bilowday labaatan labadaan bilaabay marka noloshayda intaan ka maaraysino macnihii beelkiya
waa tahay inaad bilowdo ganacsigan ma mid lagugu dhiirigeliya mase waa mid ka imaada maskaxdaada maskaxday ku koytiniyo marka dhan ii dhiirigeliye malah waa tahay bal waxyaabaha aad iibiso iyo qiimaha aad yacni iibiso bal inoo sharax
tusbaxaa ku jira suumankaa ku jira nalalkaa ku jira ookiyaalkaa ku jira saacadooyinaa ku jira tuurooyinaa ku jira tooshaa ku jira cataraa ku jira waa gartay qiimaha lagala iibiyo oo aad ku ganacsato
wallaahi shalay macnihii tusbaaxyaasha xalay baraan gadnaa qaarna hal hal dooraan gadnaa nalka saddexay baraan gadnaa midna hal dooraan gadnaa suumanka hal hal dooraan gadnaa ookiyaalka xalay bar hal dooraan gadnaa saacadahan laba laba doolar waay halka qufilaashi waxaa waaye xalay bar tuuriyaashi toban doolar caangeri siddeed doolar waa tahay sidee ugu maraysaa marka nolosha qoyska ma ka maraysaa ganacsigan haa haa talega maaray miilgal maayo waa tahay maxaa ka rajeynaysaa ganacsigan hadda aad bilowday ma rajeynaysaa inaad horumar ka gaarto ganacsigan aad bilowday wallaahi karaja dheer maybuanidii maybarde walyaable saas hafade
waa tahay maxaad ugu baa ee, dhallinyarada marka ay ku arkaan adigoo ganacsigan ku jira maxaa kala kulantaa qaarkood inay ma jirto ne nin wax kaa xadaay moogi Ma- dhallinyarada maxaa caqabada ah oo aad kala kulantaa may may caqabad kale ma jirto maani arday badanaa waa jecel yihiin marka inay inay shaqeeyaan waata ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa hala shaqaystaan leeyahay shaqaa wacan hawsha ganacsiga yaryarka ah waagii hore way noo fiicnay qutulyoonkanaga waa ka helayna hadda wixii laba maada isku darmaday qudaartii oo beeraha iyo xaggaa iyo maaragtay jidkii oo xidhmay iyo wixii oo dhan kor nin walba u qaatay adiga markaad meeshan keento aan waxba ka ka helaynin waana kaa bololaysaa waana kaa baaba'aysaa lacagna ma aadaysatid oo lacag ma lahan wixii waa ujeedaa miiskan hadda siduu yahay waa isbaan eh, maaragtay tufaaxaas iyo bahashaasaan ku soo reebnay kuu saaran ma garanaysaa ma waa garatay soo maa marka alxamdulilaahi wixii hore waa iska dhaafnay lacag la'aan waxaan ka ahayn waa ka roonahay alxamdulilah toddoba sanana waa ka shaqaynayay in qofka shaksi ahaantiisa uu micnaha fikirta ay ku dhalato inuu ganacsi abuurto iyo in micnaha qofkan la garab qabto micnaha ama dhiirigelin oo eheladiisa iyo qaraabadiisa micnaha ay- ay ku garab qabtaan in micnaha ganacsi uu abuurto ee qof walba awooddiisa ayuu ku bilaabi karaa micnaha dhallinyarada waxay ku bilaabi kartaa qof waliba xirfad wuxuu yaqaana ayuu ku bilaabi karaa dhallinyarada waxaan ku dhiirigelin lahaa in micnaha dalkooda ay iska aaminaan ilaahay ay aaminaan ay ganacsi wax walba ay qaban karaan ay qabtaan ay micnaha ganacsi ay abuurtaan
guuddoomintaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka ganacsiga ee raadiyaasana muujada sideetan iyo toddoba dhibic toddoba kartiisa anigoo maxamed nur xuseen ayaa idila socodsiinaya saaxiibayaal tan iyo kulanka dambe sidaasiyo
Thank you.